hay-adda wadaniga ee tadaamun ayaa gaarsiisay deeq raashiin ah dad barakacyaal ah oo ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir deeqdan oo la siiyey kuna laba boqol oo qoys ayaa qayb ka ah mashruuca wejiga afraad ee gurmadka deg dega ah ee badbaadinta nolosha dadka danyarta ah maxamed cabdi ismaaciil oo ka mid ah howlwadeenada hay-adda tadaamun ayaa sharaxaad ka bixiyey nooca raashiin ee la siiyey dadka ku barakacay gobolka banaadir hay-adda wadaniga ah ee tadaamun waxay maanta halkaan oo ah degmada kaxda gobolka banaadir ay ka qaybinaysaa deeq raashin ah mashruuca waxaa maalgelinaysa hay-adda boqor salmaan ee xarunta gargaarka iyo howlaha bina arrimaha biniaadamtinimada ayaa maalgelinayso deeqdan waxaa loogu talagalay dadka danyarta ah ee soomaaliyeed maanta ay bishii ramadaan ay foodda inagu soo hayso inay ku afuraan waxaa ka faa'iidaysanaya qoysas dhan kun iyo laba boqol oo qoys waxaa u mahad celinaynaa hay-adda boqor salmaan raashinku wuxuu ka kooban yahay shan aytam sida bur bariis sonkor baasta iyo saliid qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashiinka ah ayaa u mahad celiyey hay-adda tadaamun iyo hay-adda boqor salmaan oo bixinta deeqdan iska kaashaday walaalahayna waxay noo keeneen raashoon ay noo keeneen oo ayaanu ah bariis leh baasto leh bur leh saliid leh aynu ka soo salaameen annakoo raballaan sugayno annakoo wareersannahay walaalahayna mar hore mahad ilaaha iska leh mar labaad walaalahaynaa mahad leh nicmadan ciddii noo soo quurtay noo keentay dembigooda allah ka dhaafa dembigooda allah ka dhaafa ilaahay idinkiis intii kaloo haddana alxamdulilaahi haaladdaana ka warqabto ilaahay ha noo soo qaado intii muslimiina ilaahay ha noogu soo dhiibo ilaahay idinkiis insha allahu tacaalaa aniga waxaanu koo kee waxaan meeshaan isku kaa keenay waa olaad darteedu dalkii lasoo joogo waayo dhinaca dhinaca kas olaad ka soo sababteed ayaa meesha nagu soo xarays anagu soo xaraysay insha allahu tacaalaa raashinkaana siiseen waa ku mahadsan tihiin boqol iyo toban iyo afarta waxaan ku afurna aana siiseen baahiyaana dilaysay barakacaan ahayn waa mahadsantihiin walaal raashinkaana siin waan iga gadoognay si kastaba ahaatee bixinta deeqdan raashiinkaha ayaa ku soo aadaysa xilli bulshada danyarta ah ee ku nool degmada kaxda ay baahi weyn u qabeen maadaama ay fooda inugu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan